بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشر شناد كتابك سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق فصل هذا فاصل وي يجب waxaa ku waajib ah calaa weliyi sabiyi sabiga wiilka yar weligiis iyo wasabiyati sabiyadda gabadha yar weligooda waxaa ku waajib ah almumayizayni sabigaas iyo sabiyaddaasoo mumayizayn oo wax kala soocayo wax garanaya weligooda waxaa ku waajiba weliga qofka u ah oo qofkaasi waa kee aabbihii iyo hooyadiiba waa soo gelayaan dayib waxa weeyaan wujuubku waa kifaaya wujuubulkifaaya haddii midkood hawsha qabto kan kale waa ka dhacaya waa min alamri bilmacruuf wanaag la samray wey saas darteed hooyadii xataa ilmaheeda waxaa weeye hawshaan salaada tukay dhahays waxaa ku waajiba weligaas sabiga iyo sabiyadda weliga u ah mumayizeynkaada oo wax kala garan kara an yaamurahumaa weligaas inuu labadaas amro ilmood wiilka iyo gabadha inuu amro bisalaati salaad inuu amro salaada tukadaa la dhahaya arrimaha kaleoo sharciga waxaa la dhahayaa la imaada maalan xataa haddii shaygu sunno yahay waa la amrayaa cadaydaa la dhahaya waxa dembiga ah waa ka istaagaa la dhahaya waxa weeyaan waxa karaahiyadaa ka joogaa la dhahaya qofku isagoo taagan inuu wax cabo oo kale fariisaa la dhahaya aadaabta ilmaha la baraya wayucallimahumaa wa an yucallimahumaa inuu labadaas baro wiilkaa yar iyo gabadhaa yar weligu inuu baraa waajib ku ah axkaamaha salaada axkaamteeda bacda sabci siniina toddoba sano dabadeed salaada salaada shuruudeeda iyo arkaanteeda iyo mubdilaadkeeda la baraya toddoba sano dabadeed markii toddoba wax u buuxsanto hadduu wax kala garanayo hadduu weli usan wax kala garan isagoo toddoba jira markuu wax kala gartaa laga dhigaya ayib oo wax kala garadku wax kala garadkaasi muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa alxamdu lilah an yaakula wayashrab wayastanjiya waxda keligii inuu wax cuni karo wax cabi karo keligii isijaysan karo saasay noqonaysa toddoba sano ka hor in la amro waajib maaha ilaa inta badan ilaa ilmuhu toddoba ka gaaraya tamyiistiisu waa iska waa naadir bacda sabci siniina wa yadribahumaa wa an yadribahumaa baa waaya ku waajiba inuu garaaco wiilka iyo gabadhaa yar calaa tarkiha salaada ka tegiddeeda bacda cashri siniina toban sano dabadeed toban sano dabadeed waa lagu dilayaa toban sano dabadeed waa lagu garaacayaa haddii tobankii buuxsamay waaya salaaddii buu ka tegey toban jirna weeye ama waajibaadkeedii wax ka miduu ka tego si fiican u tukan mayo waa lagu garaacayaa garaaca waxaa la rabaa aan bararinayn hadduusan ilmahan wax kaloo faa'iido ku yeelanayn garaaca waxbarariyo in lagu dhufto mooyaane garaaca waxbarariyo in lagu dhufto mooyaane waxba la bararin mayo waa la iska daynaya qofka mu-adibkaah oo wax idbinaya waxaa habboon qofka mu-adibkaada wax idbinaya waxaa habboon oo ilmaha edbinaya waxaa loo suneeyey saddex jeer garaaca inuusan ka badin ilmahaasoo la edbin maayo saddex jeer inaan laga badin xuduudda tii u yareyd in la gaarsiiyo waaba xaaraan oo afartan jeer iyo lagu dhufto bacda cashri siniina salaaddii saasaa loo amrayaa ka sawminba waa kuulatood waa kula mid soonkaasoo adaaqaahu adaaqaahu soonkaasoo adaaqaahu labadood ay karayaan sabigan iyo sabiyaddan sida salaada loo amrayo baa loo amrayaa soonka mar haddii awoodaan inay la yimaadaan toddoba sana waxaa la dhahayaa sooma toban sana hadday ka tagaan waa lagu garaacayaa soonka maxaa looga jeedaa garaacan nicid maaha tamriin layli wey waxaa lagu laylayayaa inay la qabsadaan ilaahay uga dulmaan hadhowtii markay qaan gaaraan oo ku waajibto waxaa la doonayaa in iyagoo la qabsaday oo soo tukan jiray ay macnaha qaan gaaraan baa loo baahan yahay oo ay halkaa kala qabsadaan ayib wayajibu waxaa waajiba wayajibu waxaa waajiba calayhi weliga dushiisa aydan mar labaad aydan noqoshe tacliimuhumaa baa waajiba labadooda la baridooda inuu baro maa yajibu calayhimaa waxa dushooda ku waajibay iyo wamaa yaxrumu waxaa ka xaaraana markay qaan gaaraan waxaa kaloo weliga ku waajiba ilmahan uu mas-uulka ka yahay waxyaalaha ku waajibka inuu baro waaye laga maarmaanka waxa ka xaaraantaana waa loo sheegaya wayajibu waxaa ku waajiba calaa wulaati اlamri amarka kuwa macnaha madaxdooda ah wulaati amri lmuslimiin muslimiinta amaradooda kuwa la tawalisiyo oo gacanta ku haya oo meesha dowladda maamulaya waxaa ku waajiba qaatlu taariki salaati salaada midda kanka tegay dilidiisa walow salaad keliya baa ka tuka kasalan wahsina uga tegey in lam yatub haddousan toobad keenin salaaddii buu ka tegey mana tukanoo ma toobad keenin hal salaad ba ha ahaato dadka madaxda qofkan bulshada ha ka qabtaan see loo gelayaa la xiri maayo waa la dilaya salaad keliya ha ahaato laakiin salaaddu hadday tahay salaadaha la ysku jamciyo waqti daruuraheedii waa inuu baxo salaaddii lala jamcin lahaa xataa waa in waqtigeedii baxay waaye duhur buu ka tegey la dili maayo ilaa qoraxdu dhacdo dowdana wuxuu dhahayaa casarkan u dibdhiga moogta maqrib buu ka tegey la dili maayo ilaa waagu beriyo cishaahan u dabdhigay buu dhihi karaa subaxa ka war subaxi hadduusan tukan ilaa qoraxdu ka soo baxday waa in la dilo iyada salaad kale lalama jamciyo salaad subax buu ka tegey maama kicinba waxaa taariku salaad iska hurdo oo meel iska wada joogo oo nabadda iska wada haysa adduunka nabaddiisa waxba u tari maysee nabadba looma qorinba hal salaad hadday ka tagaan waa in wahsi uga tagaan laga jaro ayib imaamka ama naa'ibkiisa amraya laanta loo xil saaray salaadan tukadaa la leeyay haddaa waktiga ka saadho tukan weydid waa lagu dilaa baa loo sheegaya haddousan tukan ilaa waktigii baxay markaasaa la dilaya waa mucaanid lisharci canaad yaktadii midluhu lqatr waa waa lagu dilayaa ilaa marka wuxuu yidhi kasalan wahsina uga tegey salaadaba waktigo salaadaba waktiga uguma jidho dadka aan tukan dhibaatada ay leeyihiin arag salaaduba brograam uguma jidho ama fududaysiba uga tagaa isagoo og inay waajib ku tahay buu leeyahay waxbaa iga siiyo sibaa maaragtay yaantan xaaladdu ima fiicno waa tukan doonaayo waxaasuu leeyahay waa tukan doonaa lama rabaa hadda tuko haddaadan tukan shareecadu waa ku dilaysaa haddaan hadda lagu dilina kolley dil baa ku xukumanta meelaha iska joogtaa dilun baa ku xukumanta xagga sharciga ka waran haddou salaada uga tago diidid layguma lebo leeyahy salaad laygama rabo waaba gaalkaas kan la dilayoo hore muslim buu ahaa dembi la yimid kan yidhi salaad layguma lebo waa gaal waaye haddou qofku salaada cududaar uga tago waa la gaarayaa iyadu la mid maaha in lam yatub hadduusan toobad keenin wa xukmuhu xukunkiisu qofkaa la dilayoo salaada ka tegey xukunkiisu muslimun waa muslim qofkaan la dilayo nacayb looma dilin waa muslim dembibuu gala dembigii baa laga goynaya hadduu toobad keeno toobadiis waa la aqbalaya dhiiggiisa lama taaban karo mar hadduu toobad keeno salaada tukaday intaasuu ku badbaaday hadduu toobad keeni waayo waxa weye tukan waayo waa u dhammaatay xukunkiisu waa muslim maxaa la samaynayaa qof muslima janaazaa lagu tukanayaa waa meydkiisa waa la dhaqayaa qubuuraha muslimiinta la geynayaa waa muslim wayajibu waxaa waajiba calaa kulli muslimin qof kastoo muslima dushiisa amru ahlihi ahilkiisa inuu amro bihaa salaada iyo wa qahruhum inuu ku khasbo qof kastoo muslima maxaa laga rabaa inuu dadkiisa iyo ehelkiisa salaada amro kuna khasbo ayaa la doonaya ilmihiisa xaaskiisa addoommada u shaqeeya shacabka kale wixii mas-uulu ka yahay salaada tukada hadday tukan waayaan waa lagu khasbayaa waxaa kaloo ku waajiba wa tacliimuhum baridooda arkaanaha salaada arkaanteeda inuu baro iyo wa shuruudaha shuruudeeda iyo wa mubdilaatiha waxyaalaha buriya kani hadduu yaqaan dadkan wax amrayo weliga u ah isagu arrimahan ha baro dadka wailaa haddii kale culimmadu inta usoo weydiiyo buu u sheegayaa culimmadu saasay dhaheen markaa isagaa u sheegaya ama wuxuu dhahayaa fasax baa u qabtaan orda culimada u taga meeshay dadka wax ka barayaan waxa idinku waajiba a barateen waxa idinka xaaraantaa a barataan waayo inay cilmiga meeshuu yaal wax ka soo bartaan uma diidi karo xataa xaaska haddaan fitan mar jirin waa inay cilmiga meeshuu yaal ay aadaan wa kulli manna inuu amro waaye calaa kulli muslimiin amru ahlihi ehelkiisa inuu amro waaye iyo wa kulli man qof dhammaanti inuu amro qadara calayhi uu karo oo min kayrihim iyaga kayrkooda dadka kaloo awood uu ku leeyahay macaarif buu yihi sawaaun kaanuu macaarifahu oo kayrahum macaarifta iyo kayr wixii doonaa ha noqdeen waa inuu yihahdo war salaada ilaahay tukada war xarigga ilaahay ha goynina war salaad la-aantu waa ciqaab haa qofka khayrku a ka guuraya arsaaqadaa laga xiraya dhibaato barakadaraa ku dhacaysa war salaada tuko qof kasta hadda salaada ha tukado haddeer qof kasta ilaahay wuxuu siiyey dharkii baa haystaa biyihii baa haystaa maxaa u diidan shaydaan baa ka hortaagan soo qaado biyaha weysayso salaada tuko khalaas intaasi kaaga xiranta taasaa ilaahay raalli kaagaya faslun haadaa fasilun weeye wa min shuruudi salaati salaada shuruudeeday ka mid ahaatay alwuduu'u wuduu iyo weesaysi waaye salaada shuruudeeda maxaa ka mid ah in la weesayso salaad waxaa la yihahdaa xagga sharciga aqwaalun wa afcaalun aqwaal iyo afcaal muftataxatun bitakbiiri takbiirta lagu furfurtaa wa muqhtatamatun bitasliim salaama naqsi baa lagu khatimaa haaliban waay alwuduu baa la rabaa marka xubno gaara laga weesaystaa weesada iyo salaadda isku wakti baa lasoo faral yeelo hameenkii leylat alisraa nebiga la dheelmay ayaa lasoo faral yeela calayhi salaatu wasalaam wa furuuduhu wuduuga furuudiisuna sitatun lix weeye afar qur-aanka caddeeye iyo sunnada afar waxaa caddeeyey qur-aanka iyo sunnada waa wejigoo la dhaqo gacanahoo la dhaqo madaxoo la masaxo lugahoo la dhaqo labana sunnada caddaysa labada sunnada gaarka u caddaysa waa niyada inamal amaalu biniyati waa xadiid iyo tartiibta ibda-u bimaa bada allahu bihi xadiidkaa wuxuu ku soo arooray sacyiga safaya marwa laakiin cibradu waa bicumuumi lafdi lafdiga caam ahaanshihiise laa bikhusuusi sababi ma aha marka waxa weeyaan waa in la kala tartiibiyo weesadii waxaad arkaysaa xubno la dhaqayaa waxa u dhexeeya xubin aan la dhaqayn sida madaxa la masaxayo oo kale nugtaa ku jidha meesha tartiibtaa lagama maarmaana wafurudu sitatun weeye alawalkan u horeeya niyatu dahaarati dahaara niyadeedii wey niyaa la raba qasdu shay muqhtarinan bificli shayga falidiisa lala xiriiriyo soonka lalama xiriiriyo soonka inta caawa niyeysata biri soomaysa sakaduna waa sidoo kale waaya niyada waa lasii horumarin karaa kuwa dhimane niyadu waa waajib maxalkeedu waa qalbiga ujeedku waxa weeye tamyiizu alcibaadati min alcaada cibaadada iyo caadada la kala soocaya hadda masaajkaana fadhinaa qofna cibaada u socoto ajir ictikaaf oo niyeysan qofna waxa weeyaan ictikaaf ma niyeysan caadi wa iskaga fadhiya kaa ictikaaf markaa niyeysatid cibaadaha kuusii socoto qofka niyada la imaanaya waa inuu muslim yahay sheeguu niyeysanayo waa inuu yaqaan wax burinaya waa inuusan la imaan niyat dahaara la rabaa dahaara qaadashada lisalaad salaada loo dahaaro qaato bilqalbina uu ka niyeyso afka hadduu ka akriyo oo isagoo aan qalbigu waxba ku hayn afka wax ka dareeriyo waxba lama rabo waxa waxba tarmayan tolotolo cilaa bay noqonaysa qalbiga niyadda ugama jidhe niyadda adoo qalbiga ku haya afka wax taraya waay ow kayruhaa waay taa kayrkeed niyatu niyat dahaarati lisalaati baa la niyeysan ow kayruha ama kayrkeedoo min aniyaati niyooyinkii kalea almujziati gudayey niyooyinka kaleo wax taraya macnaha cinda kasli lwajhi wejiga dhaqidiisa agtiisa niyooyinka kaleo wax gudaya wejiga dhaqidiisa agteeda waay marka wejiga la dhaqayaa la niyeysanaya maa laa yatimul waajibu ilaa bih baa jidho waxa weeyaan aduu wejiga markuu dhaqayo waa inuu niyeyso niyada ka hor wuxuu dhaqay wejiga waa inuu soo celiyo cinda kasli cinda kaslil wejhi baa la doonaya wthaani midka labaad kaslulweji wejiga dhaqidiisa wey jamiicihii dhammaanti wejigoo dhan waa inuu dhaqo qofku min manaabiti shac min manaabiti shacri ra'si madaxiisa timihiisa makaanu dhaladkooda laga bilaabo meeshaa madaxa timuhu ka dhashaan kore ilaa daqani lafgareedka laga soo gaarayo wejiga dherer waa sidaa halkaa timuhu ka dhashaan ilaa lafgareedka wa min aluduni dheg laga bilaabo ila luduni dheg laga tegayo waa inuu intaa wey wejigu waa inuu intaa dhaqo shacaran min jihati timo wa basharan min jihati maqaar waa inuu saa intaa u dhaqo ilaa baadina lixyati rajuli ninka garkiisa gudaheeda mooyaane iyo waaaridayhi wacaaridayhi labada hareed idaa kahufna markay bataan gar weyn iyo iyo laba hareedoo weyn buu leeyahy markaas waxbaa day waaweyn yihiin dhaqidooda gudaha in laga dhaqaa waajib maaha korka unbaa gacanta laga dhaqaya waaya timo badan baa dee ka baxa wejiga ilaa labaatan timoodoo halkaa uu ku qorayo magacyadoodi xataa bushimaha inta guduudanoo isdaboosho marka wejiga la dhaqay wejigay ka mid yihiin waa in la dhaqo hataa bushimaha laisku daboolo haddii bushimintii aan qaar la dhaqin looma baahna waaya taasina wata ayb wuxuu leeyahay marka garkaa weyn iyo hareedyadaas labada lafgareed ku yaalla oo nin ku yaalla nin nin garkii iyo hareedyadii wey cid kale garkeed maaha waaye gudaha in la dhaqo waajib maaha korkaa laga dhaqaya gar weyn iyo gar yar maxaan ku kala garannaa garka weyn waa garka marka qofka saa loo fiirinayo la wada hadlayo wejiga ay isku haysaan aadan timaha dhexdhexdooda daloolada ah aadan jirkiisa ka arkayn hadaadan mar jir ka arkayn waa gar weyn waay waa ina qofka u jidha mitir iyo wanis mitir iyo bar waa isku dhowdihin wejiga marka timihii waa arki ka dhaa waa yusaawi mitr maa yusaawi mitr wa nisf gaarka fududna oo gayar waa sida cagsigeed waa midka qofka markaa la hadlaysid timaha dhexdooda qofka jirkiisi baa kaaga muuqanaya waa inuu dhaqo kuwa kor iyo hoosba idaa kahufna athaaliu midka saddexaad qaslulyadayni labada gacnood diqidooda weeye maca almirfiqayni labada suxul lala gaaraya macadu laga gaaraya wey wamaa calayhima iyo wax laale labada gacnood wixii dul saaran waa in la mayro labada gacnood iyo wixii dul saaran waa la dhaqaya saddex lafood baa iskugu yimaada mirfaqaanka cadudda dhudhunka irbadis iyo waxa weeyaan cadudu waa laba lafood isku lamaansan soo ma iyo irbadda dhudhunka fiiqiis meesha fiiqa ah taasay kuu noqoto haddii qofka gacanta qaar go-an tahay intii la dhaqi jiray waajibkahayd qayb baa go-an qaybna waa joogtaa inta joogtaa la dhaqaya iyo wamaa calayhimaa wixii saaran gacnaha cidiihii bura hadday ku taal waxa weeye meel jeexan hadday leedahay waxaasna waa la mayraya haasoo dhan waa la dhaqaya wuxuu yidhi marka wixii hilibka gaaray mada maala qofka qodax baa mudday qodax hadday ku caradhayo jirka dhex gashay khalaas dee laakiin soo jeedo dee waa halkan daahirkaa wey araabicu masxu ra'si madaxa masxidiisa wey ow bacdihi madaxa berki masxidiisa walow shacratan hal tinaba allaha ka dhigo oo fii xaddihi fii xaddi ra'si madaxa xaddiisa ku jidha haddii madaxa la masxo ama timaha la masxo hal timaba allaha ka dhiga hal xaba tina waa u jidhaa ama waa dhaqay ama waa masxay ama waa loo masxay laakiin tintu xaddi ra madaxa ha ku jidho marka xadda madaxa ku jira waxa wey haddii tinta la jiido dhinaca ay u degi lahayd waa inaysan dhaafayn day timaha horey joogo xaggay u degayaan xagga wejiga dhagaha xagga dhagahay u degayaan kuwa ka koreeya gadaal jeegada gadaal bay u degayaan tintu dhankay u degi lahayd baa loo jiidaya dhinac kale loo jiidi maayo waay wixii markaa xadda ra madaxa dhaafa markii la soo jiido masxu wax tari maayo meeshaa tinta ka masaxaysa gadaal ha noqoto haddaa tima dheerta halkaan sokaad aa ka masaxdo ma kuu jirayso alkhaamisu midka shanaadi qaslu rijlayni labada lugood mayrigooda weeye macal kacbayna canqawyada laga gaaraayo waay canqow kacbaan labada lafoodoo dhundhunka iyo gomadda meesha iskaga yimaadaan halka odaykubaysa agteed lug kasa gaarkeeda waxay u leedahay kacbaani labo kacb marka xoogaana kor waa in loo qaado biyaha oo si ay meesha u taam noqoto dhaqitaankeedu maa laa yatimul waajibu ilaa bihi fahuwa waajib bay noqonaysa ow amase haddaan lugaha la dhaqayn waxaa waajiba masxulkufi kufka masixidiisa kufka marka la masaxayo idaa kamulat markay kaamil noqoto shuruuduhu wey kufka shuruud buu leeyahy shuruuddiisu markay dhammaystiranta wey oo maxay tahay shuruuddiisu waxa weeye dahaaro kaamila dabadeed waa in la gashado qofka si fiican u weyse qaatay oo lugihii dhaqay baa gashanaya labada kufna waa inay daahir yihiin laba kuf oo daahira qawiyeyni xoog waa inay leeyihin oo qofku hadduu socdo aysan dildilaacayn biyuhu inay dhex galaan waa inay mancinayaan meesha ay lugtu ka gasho dee biyuhu waa ka geli karaan lakin meel kale waa inaysan ka gelin meesha maxalulfaralka waa inay asturayaan iskisiyaanta xunxunkayo kale hadda soo baxay kuf la eg hadduu yahay lama rabe waa inay khufaf sida buudka kor u soo baxsan waa inay yihiin qofkuna waa inuusan xadad weyn ku dhicin haddii xadad u dhaco qubays baa imaanaya muddada masxu waa habeenaya maalin qofka muqiimka ah qofka musaafirkana saddex maalmood iyo saddex habeen dahaaradan uu ku gashaday markay budho xadadkaas aakhirkiisaa muddadu ka bilaabanaysaa marka hadda sigsigaantan yaryar iyo waxaan khafiifka ah dee kuf ma noqon karaan laanna biyihii biyihii waa dhex gelayaan laguma socon karo shuruudii ma leh qawiyeen maaha asaadisu midka lixaad a tartiibu tartiib weeye tartiib waa maxay hakadaa sidaa loo kala tartiibiyo tartiibku waxa weeye xubin horeyn jiray waa in aan la gadaal marin oo laga hormarin xubin dambeyn jiray hakadaa sidaas sidaa lasoo sheegay saasaa la doonaya doo xataa biyo quuso biyo dhumbado tartiibtii waa waa u jidhaa waa la yimid bay ka dhiganta tartiibkii wuu la yimi ayb tartiibkii markaa waa la yimi oo qof baa biyahan qusay niyadiina waa la yimid biyuhu waaba yar yihiin waysadiisi waa asaxdo hadduu doono muddo dheer yousan quusida quusa ku maqnaani waa intaas inay ugu hirgashaa la qadaraya wahuwa اlmuctamadu cinda الnawowiy لأna اtartiiba yaxsulu fi laxadaat latiifa laa tudrak biاlxis aan xiska lagu haleeli karin wacinda raaficiyi laabudda min almukhi zamana zaman oo ay suuroobi kardho inuu la qadaro tartiibkii waa inuu meesha oo quuso iyo ku jiraba ku leeyahay waay waa kaasa marka hadda khufeynkan waxyaalo buriyaa jira qofkii hadduu cagta ka baxo kulligiis ama qeyb ka mida waa bure muddadii hadday dhammaatana waa bure waaye xadad akbar hadduu yimaadana waa bure ilaa qofkaani masixidiisu waa ruksatun fi lwuduui laa fi lqusl qubayskay rukso u tahaye weesaday waxaan leeyahy weesaday rukso u tahaye qubayska rukso uma aha kolley qofkan waa qubaysan doonaa marka waa inuu qofkii iska bixiyo mar hadduu bixinayana masixiina waa burayaa masixiina waa burayaa markaas oo meeshaasa ugu dambaysa keyfiyada loo masaxayo qofka waxa weeyaan qofka xagga kore inuu ka masaxo iyo dhinacyada uu waaye ilaa ciribta sidaa inoogu jiro saasuu u masaxaya intaasaa marka ku filnaanaysa wallahu subxaanaه wa tacaala calى bisawab